debkan oo ka bilowday koronto ayaa waxa uu ka kacay xaafad ku taalla magaalada baydhabo gaar ahaan nawaaxiga kabanweynaha hilibka ee magaaladaas waxa uu ku fiday guriga isagoona geystay khasaare hantiyadeed qaar ka mida dadka goobjoogga ahaa ayaana ka warramay sida ay wax u dhaceen alxamdu alshukrulah wal ilaahay lanma hadaynoo shukriya geeka qabna may waali owlaadma nooka dhimana geeka haddii meedna yaalafan mas owlaad nooka gubdafan yaa geeka dhib qaba lahayni alxamdulilah maal adduunya waa la helaaw gurugun waa noo gubdi gurugungna maasay marka hore ka bilaawati maasada intaha ku bilaawati annagoo oo arday ee iskoolka kooya kooy ilbaabkaya furi haddii bahgali mankii oo ooga waa argi hoori qayli amankiisu qayliina dabkiyaa isqabsaday dad dhallinyari hanuun la helay waa in gurmadi ilaahay umudis dhangaan isku kooyti alxamdu alshukrulah idiwaynayin dami saaseetama inoo maqana dahabadanga inoo maqan oo idinoo ku gubdi hata walaagan dadkan dhulkasun fatishahayaan dahabkeela ku weydiyaay rooba la hela qeyr rooba la waayana alxamdu alshukrulah waxa ay sheegeen in magaaladu aysan debdemis lahayn taasina ay qayb ka qaadanayso faafitaanka debka waxaan meeha ka aragay ee xaafadda garbooda qora mayroon qoraha ku aragay markaasaan gurmudin haroorna inta koyni dabki damiini dabdamis mala horta dabdamis maanaa may banta eedlan ka dhabgooniyo marka dhallinyarta lay damiya biilay ka damiyaani maa boomishaan biodariska biodariska maanaa may boolaa ku daldal layla ka damiyaa biilaan eed inta maanaa dhibkaadigeeka lagoo taasee muddooyinkii dambe ayaa waxaa magaalooyin ka mid a gobollada dalka ku soo badanayay debka kaas oo loo aanaya cilad farsamo xumo oo ku timaada shirkadaha bixiya korontada dabaylaha iyo debka laga shito xaafadaha waxaana dadka la gudboon inay ka taxadiraan